الحمد لله معز من أطاعه واتقاه ومذل من عصاه تفرد بالجلال والجمال والكمال له الحكمة البالغة والقدرة النافذة لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه لا يسأل عما يفعل وهو شديد المحال وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وحجة على خلق الله أجمعين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة حتى علم الجاهل وأرشد الضال وأصلح المختل تركنا على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك فجزى الله عنا نبينا وحبيبنا وقائدنا خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته أما بعد أحبتي في الله عقبة كأداء هذا هو عنوان خطبتنا في هذا اليوم المبارك نتحدث اليوم عن عقبة كأداء وحجر عثرة أمام ما نطمح إليه من إصلاح إنه داء خطير ووباء عميم انتشر في أمتنا ومجتمعنا انتشار النار في الهشيم ما سلم منه الصغير بل الكبير ولا البدوي ولا الحضري ولا النساء ولا الرجال حول بلادنا إلى مقابر للأحياء ومراقد للسجناء سهل للكثيرين سبل الغواية ويسر انتشار الفساد في دوائرنا وأدخل الكثير منا إلى مصحات عقلية كم من الأسر دمرها وكم من شباب في عمر الزهور ضيع مستقبلهم وأصبحوا رهائن داخل أكواخ صغيرة هو السبب وراء معظم مصائبنا وأمراضنا المستعصية فيا ترى ما هذا المرض إنه مرض القات نعم إنه مرض وأي مرض عباد الله ما من عالم ولا عاقل ولا عارف إلا ويدرك بأنه مرض ووباء ومن سنة الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام أنهم بعد ترسيخ التوحيد يكافحون ثاني مرض من أمراض المجتمع فها هو نبي الله هود يقول لقومه وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون وها هو نبي الله شعيب خطيب الأنبياء يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم عذاب يوم محيط وها هو نبي الله لوط يقول لقومه أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون أحبتي في الله إنه لا تصح لنا تربية ولا يستقيم لنا بناء المجتمع ولا تزدهر لنا حياة اقتصادية إلا بمحاربة هذه الآفة ونحن كعلماء وعقلاء ودعاة ووجهاء لم نبذل جهودا كافية لتلافي هذه البلية ولا لتدارك هذه المصيبة نعوذ بالله من شرورها عباد الله المبتلون بهذه الشجرة المصمومة قسمان قسم يدرك حكمها وخطرها ولكن الطبع يغلبه والإلف يسحبه والنفس والشيطان يدعوانه لتناولها وهذا القسم أمره غريب وهذا القسم أمره قريب ودواؤه ميسور إن تحلى بالإرادة القوية والعزيمة الفتية ويقتدي بالصحب الكرام عندما توقفوا عن الخمر نهائيا وقسم آخر يجادلون في حكمها ويناقشون في أمرها يجعلونها من المباحات أو يجعلونها من أفضل الأقوات نقول لهؤلاء جميعا نقول لهؤلاء أليس شرع الله كاملا ألم يقل المولى عز في علاه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إن الشريعة الغراء التي أكملت الدين والدنيا هل يمكن أن تغفل موضوعا حساسا كهذا لا وألف لا قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما صح عنه ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم وقال أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه لقد توفي صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما إن دارس السنة النبوية الشريفة يرى كيف يتحدث عن دقائق, عن دقائق الأمور ويرشد توافه الأشياء أفيعقل أن يهمل موضوعا حساسا ومرضا مهلكا كهذا كلا وألف كلا يجب علينا جميعا أن نعود إلى رشدنا ونقدر الأمور حق قدرها ونستشعر خطر البلية المحدقة بحيث يكون كلنا دعاة دعاة ضده ونجيش الجيوش ضده سائلين الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يعيننا في ديننا ودنيانا اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر إنك ولي ذلك والقادر عليه أقول ما تسمعون وأستغفر الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحبتي في الله وحن ولا لي المالمك هذا اللي وناجنت إياها جاجنت أسرك إيا ريرها إيا قريها عقباتك وقوة وين إيا علضها وقوع لص ee hortaagan horumarkeen iyo hagaageen iyo hanuunkeenna ayaanu maanta ka hadlaynaa waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu ambiyada soo diro nebiyadu waxay ku tuntuunsadaan towxiidka oo ugu muhiimsan oo shayga ilaahay inaga rabee ugu horreeyo ah waxay la dagaalamaan maradka ugu khatarsan oo ah maradu shirk ilaahay oo cibaadada cid lala siiyo kaa markay awoodda saaraan waxay ku xigsiiyaan cudurka cudur ugu soo xige ugu weyn macnaha ma tallaabaan oo cudurka labaad kama bilaabaan intay ka guud ka hadlaanuun halkaa kuma basbeelaane markay towxiidka ka warramaan oo shirkiga ka digaan waxay u gondodegaan cudurka cudur ugu culus ayay isna ku xigsiiyaan innagu markaynu sunnaha ambiyada qaadanno waayo waxaynu arkaynaa nebiyullaahi huud oo qoomkiisa ka warramaya awoodduu alla siiyey iyo baaxadduu siiyey ayay si qaldan u isticmaalayeen markaasuu lahaa waidaa badashtum badashtum jabbaariin fattaquu llaha wa atiicuun war ha ku taagsannina kuwa itaalka daran xooggiinnan si qaldan ha u aaminina ama ha u isticmaalina qowmu shucayb waxay ku darnaayeen miisaanka iyo halbeegga ayay kharibi jireen markuu towxiidkii kala hadlay cudurkanuu ka daweeyey qoomu luut oo fasaad khuluqiya oo aada u foolxun samayn jiray iyagana markuu towxiidkii kala hadlay kanuu kala hadlay nebiyullaahi muusa fircoon buu u yimi oo rabbinimo sheegtay iyo ilaahnimo markuu tii kala hadlay wuxuu u daadegay an arsil maciya bani israa'iil masaakiintanaad dulmiday eed madaxa kaga taagan tahayna xorriyaddooda u soo celi marka mawduuca towxiidka laga hadlo waxaa loo gudbaa mawduuca ugu daran anigu waxaan isleeyahay fii nadarii laba khatarood oo culculus baa jira oo labaduba qaaf ka kaca waa qaad iyo qabaliya waa qaafaani qaatilaan qaafaani qaatilaan waa laba qaaf oo ummaddeenna halligay oo baabi'iyey hadday tahay yar iyo weyn rag iyo dumar miyi iyo magaalo meel laynoomu dhaafin haddii tarbiye laga hadlayo tarbiyada shayga hor istaaga ee xakameeya ee biyadhiciya ama khariba waa qaad weey haddii laga hadlayo dhaqaale iyo horumarkii waxa baabiya waa ka daacada iyo cibaadada shayga khariba waa ka qofku inuu noqdo qof mujtahid oo dadaalaya oo nashiid ah shayga ka hortaga waa isaga haddii laga hadlayo qof xalaal mirada oo xaqiisa iyo xaqa kala kala yaqaan isagaa ka hortaga laaluushka been abuurka firyada isku dirka mashaakilka reeraha iyo qoysaska burburaya ubadka dayacmaya dumarka bannaanka u soo baxaya ee xayaaga iyo xishoodka ka tegaya balaayo oo dhan isagaa inoo wata balaayo oo dhan isaga ayaa inoo horseeday walaalayaal mawduuca noocaasa inaynu ka hadalno oo aad iyo aada looga hadlo oo laga hortago waxaa keenay arrimo badan ayaa keenaya waa arrinka koowaade waajib baa ina saaran culimmada ducaadda dadka caqliga leh dadka wujahada ee madaxda ah dhammaan waajib baa saaran ummaddan inay badbaadiyaan ah waa talabaade waa balaayo mid walba godkiisa ugu soo gashay nin odhanaya waxaan ka taaganay meel bannaan baan ka taaganay oo aniga meel la igama soo galo haba yaraatee inaguma jiro waa ta saddexaade waa shay aynaan isku diidanayn khatartiis waa ta afraade waa balaayo la daba taagan yahay dowlad shisheeye oo awood badan ayaa daba taaganoo inuu u socdo oo u hirgalo ayaa wax walba ku bixisaa bal cidda hor istaagtee joojisa ama cid bay ku hubaysaa sidii hore u dhacday ama iyadaaba xoog ku gashaa waayo waa dhaqaalaheeda ugu weyn wax alla waxay wanaag hayaan iyo khayraad hayaan way xayiraan way xakameeyaan laakiin ma xakameeyaan qaad ma xakameeyaan khamri ma xakameeyaan xashiishad ma xakameeyaan naag aidhis qabta ma xakameeyaan kuwan dawarsada ma xakameeyaan kuwa judaanka qaba ma xakameeyaan shar oo dhan way soo daabulaan khayr oo dhanna way kaa xakameeyaan haddaad tidhaahdo adigu xoolahaaga geli iyo wixii khayraad dekedaa kaaga soo degaa waxa weeyaan kootarabaan darsin shaadhare lama gelin karo etoobiya gudaheeda adoon dadka usii kala xidhin iyaguna waxay kuu soo daabulayaan waxaad og tahay oo shar ah waa la yaab wey marka waxaasoo khari wuxuu waxaasoo shari wuxuu keenayaa bal adcafu aliimaan hadal baynu haynaa iyo khudab iyo waano iyo tirtirsiye bal inaynaan intaana ka gaabinin waayo waxaa socdaa waa awood iqtisaadiya awood milatari awood dhaqaale awood siyaasiya awoodo badan baa la dul saaraya walaalayaal waxaynu leenahay diinteenna islaamku waxyaalo badan way ka hadashay laakiin intaynaan ka hadal siday uga hadashay dadkeenna ku ibtilaysan ee bahalka ay isku dambeeyeen ee weli ku sii jeedaa waa laba nooc nooca koowaad warkoodu waa dhowyey wuxuu leeya war waxaan waan ogay inaan u wanaagsanayn bal waan ogay inuu xaaraan yey naftii baa naga xoog badan dabeecaddaan la qabsatay muddaan ku soo jiray bal looga soo duceeya warkoodu waa dhow yahay waayo xukunkiis lama diidanin kol hadduu kula og yahay xukunku wuxuu yahayna ilaahay subxaanahu wa tacaala marun buu ka soo qaban ama marka la waaniyo iimaankiisu yar xoogaysto ayuu iska xakamayn doonaa kuwa waxaynu leenahay saxaabadii rasuulka sala allahu calayhi waaalih wasalam intaan khamriga laga xaaraantinimaynin waa lagu ababin jiray iyagoo raadqaada ayay afka ku bilaabi jireen ilaa iyo ay ku weynaadaan marfishye lahaayeen haddii baalku marfishye leeyahay oo rag is hadal yaqaana oo isneef ogole ay isu yimaadaan iyaguna sidaasi leeg marfishye lahaayeen bal way isku ammaani jireen wa nashrabuhaa fatatrukunaa muluukan usuudan laa yunahnihuha liqaa'u markaanu cabno bahalkaa madax waanu noqonnaa libaaxyana waan noqonnaa aan cidna ka waabanin isku ammaani jireen heer la yaab lay taagnayd waana la isku casuumi jiray laakiin ilaahay markuu soo dejiyey innama alkhamru waalmaysiru waalanصaabu waalaslaamu rijsu min camali shayطaani fajtanibuuh saxaabada qaarkood waxay sheegeen sida anas warinaayo anigaa waraabinayay buuhi koox saxaabo ah oo marfish fadhida ayaan u shaqaynayay abu talxo adeerkii dibinta hoosuu ku hayay koobka waxa u harhsaday inuu dallaco aayaddii baa lagu akhriyey mar keliya intay daadiyeen bay idhahdeen intahaynaa rabbanaa intahayna intahaynaa rabbanaa intahaynaa iimaan baa joojiya iimaankaaga quwee iraado iyo go-aan raganimo la kaalay ha odhanin muxuu yidhi dharaar walba daa baan idhaa damacna waa kii ha odhanin damaciyuu ku wadanin waa inaad adigu xakamaysaa nin raga noqotaa naftaada go-aamisaa wixii waad garanaysaa inuu xun yahaye ka gaabso si adiguna aada u badbaaddo ehelkaaguna u badbaadaan adduunkaagu u badbaado aakhiradaada u badbaado sidaa yeel go-aan raganimo ah ku dhawaaq oo ku dhaqaaq amaa qolada kale waa qolo ay baalka isku sii dambeeyaan welina dhadhan isku hayaan waabay difaacanayaan waa shaygu waa mubaaxaat waa salladh weeye waa salladh waa khudaar qaarna waxa bay dhaha waa quudkii quudka ugu cajiibsanaa waa quutu lawliyaa weli way jiraan haddaad la yaabantihiin qolole waa quutu lawliyaa waa jiraan quutu lawliyaa wuu noqon karaa waayo awliyaau shayaaiin baa jira awliyaau shayaaiin quudkoodii wuu noqon karaa haddaad kuwaa u jeeddo annagaaba kugu taageersan waad ku saxan tahay kuwad haddaad laakiin ujeeddo awliyaa raxmaan awliyada alla ku xidhan ee rasuul llaahi moxamed hogaaminayay abubakar iyo cumar hogaaminayaan xaasha wakalla meella kama soo galaan ismaba gayaan inaanay sidaa ahayna adilo fara badan baa u daliila walaalayaal rasuulku sala allahu calayhi waaalih wasalam waxa uu yidhi maa bacaa allahu min nabiyin ila kana xaqan calayhi an yadulla ummatahu calaa khayri maa yaclamuhu lahu haddii ilaahay nebi soo saaro ummaddiisa waa inuu tusaa khayrkuu og yahay oo dhan sharkuu og yahay oo dhanna uga digo qur-aankuna wuxuu inoo tilmaamay in diintiiba laynoo kamilay alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa radiitu lakum alislaama diina diinta sidaa u kamilani miyay kula tahay way ka tagtay mawduuc khatar ah oo halis ah oo ummadda haligay oo halakeeyey oo meel daran ku riday oo noocan ay faraha ka qaadoonay meel laba katas ka tilmaamin ma is odhan kartaa maya wey maya boqol kiiba boqol maya rasuulku sala allahu calayhi waaalih wasalam waxaa lagu tilmaamay sida uu lahaa abudar laqad twufiya rasuulu اllah wmaa طaa'irun yuqallibu janaaxayhi fi الsamaa ila dakara lana minhu cilmaa intaanu rasuulku dhiman shay kasta xataa shimbirka samada maraya waxbuu nooga sii sheegay ma ilaa intuu shimbiraha uga sheego oo sidaynu istijoonayna inoo sheego oo sidaynu cuntada u cunayna inoo sheego oo xaaskaaga sidaad wax ugaga dayanaysa kuu sheego ayuu haddana ka tegayaa mawduuca inta leeg ee ummadda heerkaa gaarsiiyey iyaduna suurtagal maaha kol haddii diintu ka hadashay sidey uga hadashay qur-aanka kariimkii wuxuu qeybiyey madcuumaadka waxa la cuno labun buu ka dhigay wa yuxillu lahum alayibaat wa yuxarimu calayhim alkhabaa'is rasuulkeenna sala allahu calayhi waaalih wasalam ayaa la sifaynayey tilmaamihiisaa la sheegayey rasuulkaa rususha lagu soo khatimayaa wixii wanaagsanna wuu xalaaleeyaa wixii xunna wuu xarimaa qof walow adoon cid kale eegey haddaad ka shaqaysanaysa waxa yare kaa soo gala eegey haddii in adeerkaa ka shaqeeya in adeerkaa eegey haddii wuxuun kaa soo galaan wixii aan eegeyn bal gaar isula bax waxaad tidhaahdaa waar khaanadeebuu gelayaa ma mubaaxaadkuu gelayaa iyo waxa wanaagsan iyo tayibaadka mise khabaa'istu gelaya haddaad si dhab ah u fikirto waa la og yahay inuu khaanadda khabaa'ista kuu gelayo mana dhacayso nin caqli leh oo inuu garasha ku dambaysaa inuu yidhaahdo maya waa tayibaadka hadday taasi dhacdana waa war culus weeye waa war la ysugu noqon doono weeye waa war qofkaa la odhanayo dee biilka reerka ku dar soo dayibaadka maaha haa biilka reerka ku dar ilmaha ugu yar ilaa ka ugu weyni dee hala wada cuno waa dayibaade dayibaadkaad keligaa shuuqsanaysaa waa maxay dayibaadka keligaad cunaysaa muxuu yahay khabaa'is weeye waa la isla ogiyey kol hadduu khabaa'is yahayna waa wixii rasuulka sala allahu calayh wasalam loo soo diray inuu xarimo dadkana uga digo mar kale cinabka iyo geedka canabka la yidhaah ayuu ilaahay sheegay wa min hamaraati الnakiila wاlacnaabi tatakhiduuna minhu sakra wa risqan xasana geedka canabka la yidhaah laba shay baa ka samaysataan arsaaqad wanaagsanna wuu idiin noqdaa waxaa ku sakhraantaan oo mar hawada kaga baxdaanna wuu idiin noqdaa waxay fahmeen dadkii caqliga lahaa risiqa wanaagsan laguma sakhraamo wixii lagu sakhraamaana risiqa xasankaa maaha ila waa la kala leexiye labadiiye qof kastoo innaga inaga mid oo soomaaliya oo la weydiiyo laydha warqaadku wax ma sakhraamiyaa xaqiiqdii haabuu ka odhanaya markanuu leeyahay waan fayaamay xidigahaan tirinayey waan mirqaamay xaalad noocaasa igu timi maxaa la yidhaha macnee waa sakhrad wey oo waa yahaye soo nagan arrimina ee reeraha u kala talina annagoo cunayna soo nagan gawaadhida wadanna soo nagan shaqaysanna waa jawaabtu waa basiid in yar oo mucayan ood la barata weeye maalintaad xad kaa dhaafisa laba laab ama saddex laab ka dhigto dhacdooyin nin walbaaba boqolaal dhacdu haya dh boqolaal dhacdo oo midiba midda kale ka qosol badan tahay oo ka yaab badan tahay oo wada xaqaa'iqa oo hebel lagu leeyay oo aan muran lahayn baa la haya haddaanay masjid ahaynna dhowr baynu ka tilmaami lahayn inuu wax sakraamiyo waa xaqiiq weey rasuulkeennuna sala allahu calayhi waaalih wasalam xadiis saxiixa ayaa wuxuu kaga warramay maa askara alfaraqu minhu fa mil'u lkafi minhu xaraam waxa haddii kale kolayga weyni wax sakraaminayo gacanta muggeedna waa xaaraan ama riwaayadda ka caansan waxay odhanaysaa maa askara kasiiruhu faqaliiluhu xaraam haddii intiisa badan lagu lagu sakraamayo inta yarna waa xaaraan war bahalkaa haddii baagu ku dhaqaajinayo oo nooc kala noqonayso laantu waa xaaraan binafsi xadiisi nabiy sala allahu caleyh wasalam ila intiisa badan baa la yidhi intiisa yarna waa nooca walaalayaal inuu wax sakraaminayo layskuma diidana waxaynu leenahay walaaladeen dhammaan waar shayga aan diintaada waxba ku reebay diintaada waxba ku reebi maayo daaco waa kala dhaqaajinaysaan salaadaha ama waaba sugaynaysaa ama xilligeedaa ku dhaafaya naftaadiina dhallinyarteennii xaggey joogaan waxay ku wada jiraan meelo halkana meelo halkanay ku jiraan qaarna suuqay wareegayaan maskaxdoodii ma jirto waa ay ku waasheen nafsiyan baa u xanuunsanayaan inta qabsinku uu dilayo inta uu ku dhimanayo xabaalaha madhabka la baxday nin walbaaba uu ogyi nin aa nin run looga qaato oo meeshaa joogaa wuxuu igu yidhi meheradaydaa lagu hor iibin jiray lagu hor iibin jiray raggii ka hor qaadan jireen garanayo markay dhowr iyo soddon marayaan baa igu dambaysay buui dhowr iyo soddon meel kale wax ka qaata oo meel kale ku wada jira waxaanu leenahay walaalayaal rasuulku sala allahu calayhi waaalih wasalam wuxuu tilmaamay qofku wuxuu ku dhintaa lagu soo saaraa hadduu isagoo jihaad ku dhintay diin alla u dhintaa dhiiggaa lagu aasaa si qiyaamaha dhiiggii uula soo baxo hadduu xaaji yahay labada goye cadcad baa lagu aasaa si uu u soo baxo isagoo talbiyeysanaya ka sujuud ku dhintay sujuud buu ku soo baxaa billaahi calayk billaahi calayk waxaad isweydiisaa adoo takhsiinsan haddii aad dhimato miyaana takhsiin ku soo baxayn adigoo afkaaga ku jira markay kaa dhacdo ama adoo calooshaada ku jiro miyaanad ku soo baxayn waar intay isu jiraan ninka sujuud ku dhimanaya allahuma amitnii miitatan xasana ayay salafku odhan jireen markaasay sujuud ku dhiman jireen isna buulhunguri buu ku dhex dhimanayaa afkana waxaa ugu jira caleentaa cagaaran ee inkaarta qabta waan miyaad ka baqanin in ilaahay kugu soo saaro walaalayaal wax allo wuxuu inoo reebay ma jirto maal inooma reebin israafkii ugu badnaa yaa banii aadama khuduu ziinatakum cinda kulli masjidin wakuluu washrabuu walaa tusrifuu aayaddaa gebigeedaba qaadkuu ka soo hor jeedaa khuduu ziinatakum markuu qaadqamax noqdo inuu labisba labisku ka fiican yahay xidhaa waa habeen xalay tegey waayo shaygan iyo iyo caqaartii unbaa isu muuqanaya shayga iska daa intaadii horaa iska toltolan doontaa maxaa kaa galay bahashuya ku dhaafin khuduu ziinatakum waa adagtay haddaanu xoolo badan lahayn way adagtay inuu ziine qaato wa kuluu washrabuu cunitaan iyo cabitaanna isagaaba xidhayaba ma qabsinaduu ka xidhay oo cunto oomata uma hayo ama ooma isu qaban waayeysaa ma nafarkiibaad ayaad iibsataa ood cuntaa mise xaggii kalaad u dhaqaaqdaa waxa ugu ururaysaa taladu marka dambe inuu xaggaa u dhaqaaqo inuu waxna cuno waxna cabo waa adagtay allahuma ilaa cabitaanku inta yaray ka daba cabbaan waa laga yaaba walaa tusrifuuna hadalkeeda daa israafka ka weyni muxuu yahay in xaaladiiyo reerkii baktiyayaan ama isagiiba uu baktiyay hun iyo hilil uu ka xidhan yahay haylo haddana sidaa u cunayo oo wax la yaablo ilahi wuxuu leeyi subxaana wa tacaala ina almubadiriina kaanuu ikhwaana ashayaaiin mubadiriinta iyo kuwa xoolaha daadaadiyaa waa shayaadiinta walaaladood akhi miyaad jeceshahay inaad noqoto ikhwaana ashayaaiin waxa la yaab leh oo aada ii gubaya inaan idhaahdo ukhtii hal tuxibiina an takunii min ikhwaani shaya min akhawaati shayaaiin waayo maanta dumarkiina wuu maraya dumarkiina wuu maraya xaqaa'iqda jirtaana xadkay ka baxsan tahay waana wada og tihiin sidaa ogeed walaalayaal khatartu inagu hayaa ma sahlana sharcigeenna islaamku bartuu ka taagan yahayna ma sahlana waxyaalaha kale uu la gaarka yahay cirdigana wuu baabi'iyaa sharaftii qofka wuu baabi'iyaa xilli baa jirta sodog iyo seedi aanu ku leexanayn xilli baa jirta xaaraan iyo xalaal wuxuu ku qaato aanu garanayn xoog iyo xeelalkuu doonaha ku qaato xarfaduu doona ha keeno inuu qaataa unbaa muhiima almuhim beentuu doonuu sheegaya wuu qaadanaya tii hore isagoo bixin buu tu kala qaada khatar culus buu inagu hayaa walaalayaal ubadkeenna waxaa halkaa joojiyey kuwa goomee goobaha istaaga ee moobeylada qaata waxaa la xaqiijiyey inina way ku tahriibtaa inina qaad baa u geeya waa xaqiiq wey walaalayaal geedkan aan iska waaninayn ee xataa inta ka bogsatay ee ilaahay ka badbaadiyey aynu leenahay waar ka hawlgala oo ka dadaala waxyaaluhu khaaska la yahay waa cajiib wuxuu khaas la yahay waa cuntada keliya ee aan bisinna loo qaban alxamdulilahina aan la odhan marka la dhammeeyo idinkaan idiin dhiibay qof bismillaahi leh oo la soo baxay miyaa weligiin aragtay mid alxamdulilah laba midtood baan soo cunayna miyaa maqashee subxaana allah waa cuntada keliya een loo faraxalanin lagamanana faraxasho iyadoo loo faraxalanayo iyadoo la yska faraxalayo weligaa arki maysid haba yaraato wuxuu cajiib la yahay waa shayga keliya ee qawadaaddiisa aan laysku qoonsan qawadka aad qawadaa lagugu qoonsan maayo qorigii fiicnaadaa qaatay qayb saxa maad qaybinin waa maxay intaadna siinaysaa qawadaaddiis hadduu cunto qawado wa lo war kale waa qorkoda har qofku maynu caadi ahayn ninay soori kaa qaaday he waa ninay saafi kaa qaaday amaa qawadaaddiisan la yskuma qoonsanayo oo wax cajiiba wey nin odayaa waxaa la yidhi balbaalkan faalle wuxuu idhi afar dhowr arrimood buu leeyahay shan arrimood wuxuu li wuxuu leeyahay hantaatac dhallaan iyo wuxuu leeyahay hami malooli malooliga waa la wada garanaya hantaatac dhallaan iyo hami malooli maskaxdunbuu ka qooqan yahay laakiin wax alla wuxuu meesha ku hayaa haba yaraatee ma jirto khatar wey yay nimanka iga xanaaqay waa laga yaabaa qaarkood inay ka duwan yihiin laakiin waxbaynu dawaynaynaa cid gaara uma soconno taa wuu leeyahay hurdo munaafiq ayuu leeyahy bu uhi waa ta saddexaad salaad ba toosi maayo iyana waa xaqiiq weeye hindise nin waalan hindise nin waalan waxaan dhici karin buu hindisoonayaa umuuro khataruu la imanaya oo wax la yaab leh iyo hamaansi arooriyaad hamaansi arooriyaadna waaba rasmiba inta kale furkii keen ee maxaa la yidhahdaa bahalkii jabano keen haddaanu sidaa odhanin caadiba u kici maayo iyo hurgumo qarsoon hurgumo qarsoon oo ku dambaysa ama hadhow ha u xanuunsado ama ha u dhinto ama inkaar kale ha ku keeno khatar weeye walaalayaal waxa laga sheegi karaa aad buu u badan yahy laakiin waxaa muhiima waar ninna xoolihii aabbihii laga caayi maayo xoolihii aabbihii lahaa laga caayi maayo waa waa waa dhibaato ina wada haysa xataa ka ka ganacsanaya ee wax ka soo galaan kolleyba waad ganacsan layd kolleyba waxbaa ku soo geli lah kolleyba waad noolaan lahay waar keligii nolol kuma ahee wax hagaagsan raaso intaad ilaahay ka cabsato rasuulkeenna sala allahu calayh wasalam waxa uu yidhi maa taraka axadun shay-an lilaahi ilaa cawada qofka ilaahay dartii wax uga taga allaa u cawilaa cawil khayr qabaad heli iska laab waxay ku odhan doonaan reer baa lagu masruufaa oo imise reer baa lagu dumiyaa reer baa lagu masruufaa waa run laakiin soddon reer baa lagu dumiyaa nafs almasruuf haada masruufka reerka soddon kalu galaaftaa walaalayaal waxa la yaab leh maalin bay etoobiya joojisay gelinkii hore waa maalintay lahaayeen qaramada etoobiyan male mise quruumaha etoobiya maalin bay hakiyeen maalintaa burcaan joogay wallaahi wallaahi say magaalada isu bedisho waad yaabaysa koob iyo tobankii duhurnimo qada lama hayn koob iyo tobankii duhurnimo qada lama hayn waxay ii xaqiijiyeen dad aanay labaatan sano arag inay maalintaa arkeen oo suuqa lugaynaya waar waa a waa sidee dee maanta qaadma soo gadhicin waxaa la ii sheegay inay shantii galannimo soo daayeen xataa yoom waaxid laynagama joojinin waxaan leenahay walaalayaal waxaanu leenahay guryuhu haynoo hagaagaan oo dumarku haynoo hagaagaan oo ooryuhu haynoo hagaagaan oo mustaqbalkeennu ha wacnaado oo diinteenna haynu ku fiicnaanno oo dadnimadeennu ha dhisanto oo adduunyada wax la qaybsanno intaba waxa inaga hortaagan shaygana inaga hortaagan jasiirad yar oo ummad ah oo aan badnayn oo haddana ummad ka badan masruuftaynunay dhayli baynu masruuf bixinaa biil biil nin kastoo qaylaa reer buu masruufaa reeraankiisa ahayn ayuu masruufaa ama oromo ah ama uraaga ama inkaarqabayaal ah ayuu masruufaa biil joogtaa u diraa innaga qolada biilka soo dirtaa bil bay noogu soo diraa qolada yurub iyo meelaha joogtaa bil bay noogu soo diraa laakiin kuwa dhaylay baa loo diraa dhaylay ma habsaanto iiga gee islaantii oromada ahayd subxaana allah ab iyo isir ma wadaagaan dhaylana wuu diray hadhowna xodhe u bisaarasanay baa baahi baa jirta afrikeenu joognaa carruurtu waa tahriibayaan soo innaga innagii quudkii wadna ee ummad kale u qandaraas ku haysanna ilaahay subxaana wa tacaala belada hanaga hanaga hagaajiyo ilaahay beladaha allah subxaana wa tacala haynaga shaafiyo ilahay waxaan weydiisanaynaa ilaahay bedel khayr qaba hayna siiyo ilaahay bedel khayr qaba haynaga siiyo sharka yaajuuj iyo maajuuj aan ka sahlanayn ilaahay haynaga ood cid inaga ooda si yaajuuj iyo maajuuj loo ooday allah inoo keeno ilahay taysaan weydiisanaynaa ilaahay islaamka ha u gargaaro meelay joogaanba ha u gargaaro ilaahay dadka muslimiinta ha guuleeyo ilahay taasaan weydiisanaynaa gaala meelay joogtana allah ha jabiyo قال يا قال راع الله تبيه اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء الدين يا رحمن يا رحيم اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها الطاعة ويذل فيها المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله